siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa maanta la kulmay guddi uu magacaabay inay soo baadhaan weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho arrintan ayaa imanaysa iyada oo dadku ay su'aalo badan iska weydiinayaan sida ay wax uga dhaceen xabsiga dhexe warbixintana waxaa goordhoweyda noo soo dirtay waryahayaga sayneeb abuukar maxamed siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed ayaa kula kulmay xafiiskiisa guddi loo magacaabay baarista weerarkii isniintii ka dhacay xabsiga dhexe ee muqdisho isagoo kala hadlay guddiga sidii baaris dhab ah loogu sameyn lahaa shaqaaqadii dhacday wasiirka cadaalada soomaaliya xasan xuseen xaaji oo ka mid ah xubnaha guddiga oo la hadlay warbaahinta kulanka kadib ayaa sheegay in dowladdu ay baaritaan adag ku sameynayso wixii ka dhacay xabsiga dhexe natiijo wanaagsanna ay ka filayaan waxaa looga hadlay sidii loo samayn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaankii iyo habkii loo samayn lahaa waxaan magacaabnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqa ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibmin lahaa faldembiyeed ahaata iyo dabacsinaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan waxaan lagu ballamay tobankii bere oo ku qorneed dikreetadii ra-iisul wasaaraha gudahooda in baaritaan hufan ee guddiga keenaan guddigana shaqadiis waa bilaawday xilli dowladdu ay magacowday guddi baara dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe ayaa misena waxaa weli taagan hadalhaynta iyo su-aalaha ka dhashay weerarka iyo sida maxaabiista dagaalka gashay ay hubka ku heleen iyadoo xabsiga dhexe uu ka mid yahay meelaha sida weyn loo ilaaliyo amnigooda cabdiraxmaan jimcaale cusmaan waxa uu wasiiri xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray waxa uuna v o a la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo horta waxaa dhacay dhacdooyinka caalamka ka dhaca amba adduunyada ka dhaca qayb ka mid ahay aheeday laakiin mideenna way ka duuneedo waxaan aan isleeyahay waxyaabo guud oo dalka haysta qayb ka mida oo maxaan ku yidhaahdaa inay ahayn qaabkii u dhacday markii la fiiriyo waxaa meesha ka muuqata aqoonla-aan hay-adaha ku shaqada leh arrintaas waana arrin mar walba la fila karo waxaa loo fili karaa hadda meeshu waa xabsigii dadka xukumanayaasha oo xukunka la xukumay iyo dadka xukunsugayaasha halkii lagu xaray jiray oo lagu ilaalin jiray ayaga la kala badbaadiyay u baahan tahay dileeskana badbaadiyo ayagana la badbaadiyo saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh amniga ayaa sheegay in dhacdooyinka soo noqnoqday ee xabsiga looga hortegi karo iyadoo wax badan laga bedelo nidaamka xabsiga iyo habka loola macaamilo maxaabiista sida uu ku doodayo korneel cabdirasaaq saciid xuseen oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada wax la aqbali karo iyo wax qaanac lagu noqon karo iyo wax cayaar ku tegi kara midna ma ahan ma ahan meeshani meel si fudud la isaga odhan karo waa wax arrin caadi ah waa xabsigii qaranka loogu talagalay in lagu hayo dadka dembiyada gala kuwa culculus kuwa dhexe kuwa qaranka afgembiya kuwa cadowga laga qabto xabsigii loogu talagalay in lagu hayo baa meesha ku yaala maxaabiista iyo meeshuna waa meeshaas waa wadnihii qaranka aadaabtiisa ahayd inay ka soo burqato sida iskuulladoo kale weeye xabsigu wax la aqbali kara maahan arrin suurtogeli karta maahan waxaa wax looga qaban karaa sharciga iyo qaanuunka dalka u yaalla in lagu soo noqdoo lagu dhaqmo in saraakiish wax la baray kuwii horay qarankaad u joogi jiray baa jooga dadka ka hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda ka jirta xabsiga dhexe waxaa ka mid ah madiine maxamuud maxamed oo ka tirsan ururada haweenka ee muqdisho iyadoo xustay in dowladda looga baahan yahay in ay keento natiija ay ku wada qanci karaan xabsiga waxaa ka dhacay waxay ahay wax lala yaabay oo dadka dhan la yaabeen meel ay ku taala shan jagboonti oo dadka lagu baaro oo dhibkaasu ka dhacay waa mid lala yaabo lala dhakafaaray taliyaha wuxuu yidhi ninbaa maxaabiistu qora la qabsadeen qora markay la qabsadeen qoragaasi gacanta ku dhigeen kiika labaado askari kahore labaaday dileen laba akay laba qorey gacanta ku dhigeen marka labadii qore ma ahan annagu markaan jidka marayna jug iyo bambaanooyaan maqalnay waxaan ku leenahay bistooladay iyo hub kala duwanaan maqalnay dowladda dadkeeda sakuuradkeeda muhiimka iyo dadka aad u tababarana laysugu keenay habeenkii ilaa hal saacay shaqadu socotay waxaa dhacayda bambaanooyin waxaa dhacay hub kala duwan laba ah kama noqon karto annaga waxaan doonaynaa qorshaa la sameeye iyo dabagalaa lagu sameeye oo guddiyaa loo saara iyo waxaas horaan ugu soo daalna qorshe dhab ah oo shacabka iyo dadku waa soo wada jeeda ay ku qanci karaan waxaan ka rabnaa dowladda inay ay keento kuma qancayno soomaalina ku qanci maa shacabkuna ku qanci maa guddiya loo saar kabacdi maalmo kabacdi waa la waaya ugu dambayntii cabdiraxmaan jimcaale cusmaan ayaa xusay in dowladda ay ka gaabisay howlaha la xidhiidha ilaalinta maxaabiista iyo amniga xabsiga dhexe ee muqdisho xeerarka lagu dhaqo maxaanku yidhaha maxaabiista waxay la heeday maxaanku yidhaahdaa toban tobankii qof oo meel ku xidhan oo xabsiga qol ku jira ama tobankii ama shantii ku jirta qol asbuuciiba waa la kala warwareejin jiray waxaa loo kale xafiisyada o dhanna la isku bedeli jiray marka hadda waxaa muuqata meesha in maxaanku yidhaha rag fikir ku sameey ku abuuray fikirkiina waa guulaystay waxa keenay marka hal meelay ku wada xiran yihiin fikirkii abuureen inay ku dhintaan ayay ku talagaleen waana sameeya waa dayacaad qodobka labaad cidda maamulaysa xabsiga waxaa laga rabaa asbuuciiba siyaasad gaara inay meesha ku maamusho maahan hal siyaasad oo taagan maalin walba in lagu maamulo maaha asbuuciiba hal maalin ayagana maalin walba ay ka fikiraan maxaanku yidhaha dadkan sidii naftooda loo badbaadi lahay leesgana badbaadi lahay waa nasiib darro iyo tacadi iyo aqoonlaan saldhigu tahay iyo maamul xumo wixii meesha ka dhacay si kastoo ay ahaato dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in shan iyo toban maxaabiis ah ay ku dhinteen iska horimaadkii isniintii ka dhacay xabsiga dhexe islamarkaana toddoba kale oo maxaabiis ah la dhaawacay kadib markii maxaabiista qaar ay hub heleen kadibna weerareen ciidanka xabsiga dhexe ee xamar xuseen abubakar maxamed v o a muqdisho